galab wanaagsan idin ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa ayaad nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka ka imanaya magaalada buloguduud ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi saaka ay al-shabaab soo weerareen saldhig military oo ay ciidamadu leeyihiin al-shabaab ayaa weerarka u adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo weliba maleeshiya lug kusoo galay goobtaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegayaa inuu goobta ka dhacay faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir siraar maax
bismillahi raxmaan raxiim haaruun weerarka kugu dhacay sidan saaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin yaa weerar ku dhacay xeere ciidamada fariisno hayda meesha reer buulaguduud soddon kilomitr waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo halkaas dagaal culus baa ka dhacay dabcan nimankii soo weerarayna waa la jebiyey wayna carareen oo de waa la iska cadiyey si xoogga weliba la iskaga cadiyey sida iyagoo ku talagaleen waxay ahayd runtii meeshaasi in ay qabsadaan oo la wareegaan kadibna ay dacaayad iyo barbagandada ay filin jireen ay filiyeen marka taasu ma dhicin marka nimankaas waa wa waa runtii jir culus baa loo geeyey ciidankaana waa daba socda ilaa hadda waa gas waay waynu u geli doonaa ciidanka iyo jawaabta ka bixiyeen laakiin weerarka markay soo bilaabeen ma rasaas bay ku bilaabeen mise baabuur isqarxinaysana way way adeegsadeen waxay ku bilaabeen laba gaadi oo miidaysan oo miina ku xiran tahay xeraan qarxay ka buuxaan bay ku dhufteen kadibna waxay soo sameeyeen maaragtay weerar oo maaragtay ciidankaas ciidanka baa daba socday fulinayay maaragtay isqaraxyada marka dagaalka sidaas ku bilowday waa gar maxaa xigay marka oo dagaalkii halkee laysla aaday xerada weerarka kusoo qaadeen muddo intee lagu socday weerarku de ilaa taqriiban laba sac meelaha waa socday dagaalku oo markii dambe de ciidamo badan meesha isugu tegay oo kuwii sii joogay iyo kuwa de magaaladan ka tegay gurmada isugu jira runtii marka taqriiban laba saac oo dagaalku socday nimanku markay weerarka geysteen runtii ceeshu meel la diyaariyay ahayd oo ugu talagalay inaan la gelin nimankii weerarkii daway ku jabeen markii ay gelin waayeen madaxana way iska laabteen oo dana dadka iyagoo ilaahay markaa fuli weydo maxaa khasaaro i kasoo gaaray weerarkan khasaara wuu jiraa dhaawacna wuu jiraa dhimashana way jirtaa ayaguna dee dabcan waa sidaasoo kale waad garan kartaa meel dagaal intaa leeg ka dhacay khasaaro wuu jirayaa marka intee buu leegyahay khasaaraha idasoo gaaray dhinaciina ha khasaaraha na soo gaaray toddoba askari way dhimatay rag jabaniyaana meelahaasna waa dhaawac oo runtii intooda badan ay yihiin maaragtay rag dhaawacooda fudud yahay ragaa dhintayna inta badan waxay ku dhinteen maaragtay gaadiidkii la qaxiyey raggii laga bilaabay uu ahay meesha wax ka bilowday iyaga maxaa gaadhay iyo iyagu dee maaragtay runtii dad badan baa ka dhintay waxaa ka dhintayna runtii waxa weeyaan anagu hadda number saxa kama sheegi karayo laakiin way qaatay wixii ka dhintay waa garta wararka aan ka helayno dhinacyada madaxa bannaan ee deegaanka jooga waxay sheegayaan sheeko ka duwan midda hadda aad ii sheegto oo ah in ay al-shabaab galeen xerada dhimashada iyo khasaaruhuna intaa ka badan yihiin tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado horta iyagu waxay sheegteen lix iyo labaatan inay idinka dileen marka ma la dhihi karaa tirada toddobada i sheegtay iyo lix iyo labaatanka iyagu sheegteen meel u dhexaysa wey khasaara harun horta waan ogtahay hadda maaragtay midiyaha maanta iyo barbagandada iyo waxyaalaha runtii way iska fududahay dadku inay wax sheegaan taas marka inta badan de qofku laga yaaba waxyaala iska malaacawaala ama qiyaasa inuu sameeyo markaas anigu aan kuu sheegay waxaweyaan runtii meeshiina aan tegey saraakiisha ciidankana aan kula kulmay iyo wixii markaa anigu indhahayga aan ku arkay oo xaqiiqadahay oo runtii de aan meeshii tegey waxaan ka warramaya intaa weye wixii barbagandaa iyadu kuma jirto ma qabsadeen xerada may xerada may soo gelin may soo gelin maayna qabsanin xerada haweeye daafaha magaalada ayay soo istaageen oo dirsaas ay kasoo bilaabeen oo kana socotay labada gaari ee isqarxisay oo runtii controolkii ama jaboonkii hore ciidamada hadda dhimashadu ka dhacday yaa usoo dhawaaday inta kale xerada may soo gelin waxaa kaloo maqalay in ciidamada federaalka ee dowladda ay ku sugnaayeen meesha sidoo kale ciidamada maamulka jubbaland ay ku sugnaayeen laakiin labada ciidan ay laba dhinac kala deganaayeen weerarka xooggiisuna uu qabsaday ciidamada dawladda dhimashadii khasaaruhuna iyaga u badan yahay arrintaas sax ma tahay horta ciidamadu hal ciidan bay isku ahaayeen magacu macno ma laha meeshay ku jireen hal dhufays waay ku wada jireen qariskoodana mid buu ahaa runtii dee maaragtay ciidan isku duruuf ay ahaayeen labadaa ciidan horta dee meesha way wada joogeen laakiin haweyaan haweye khasa weerarku wuu ku wada dhacay maaragtay isku siduu weerarku ugu dhacay isdifaaca iyo maaragtay ciidanka kulliina isku meel baa laga wada dagaalamayey wax hadda ciidankaasi gooni ku ahaa ma jirin labada ciidanna runtii siduu ugu dhacay dagaalku ciidan hadda gooni ku ah maaragtay ama federal ama jubbaland ma jirin laakiin labada ciidan ee meesha joogta iyaga ahaayeen waa gar su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan ciidanka meesha la geeyey joogay awood buuxda iyo tiro buuxda oo isku difaacaan miyay haysteen mise waxay ahaayeen ciidan uun inta la degdegay meesha la dejiyey si howlgallo soo socda ay hordhac ugu noqdaan oo aada loogama shaqaynin inay ciidankaasi isdifaaci karaan haddii weerarkan oo kale uu ku yimaado xolaaw daarun ciidanka dawey bay isdifaaceen oo runtii meesha meelay faataxada iyo ku tageen maryo caliba ma ahayn marka horena dagaal bay ku qabsadeen oo runtii nimanka shabaabka jab badan lagu geystay oo dhaawac badan lagu geystay ogtahay ilaa intaa ay joogeenna dee dagaalladu maaragtay iyo tutuuryadu iyo iyo maaragtay way iska socotay marka de ciidanku ciidan loogu talagalay bay ahayd inay ka difaacaan maaragtay dadka jubbaland ama maamulka jubbaland iyo deegaanada ay hoos yimaadaan runtii inay difaacaan bay ahayd marka way iska difaaceen ciidan isku filanna way ahaayeen runtii shaqadii loo geeyey meeshana way haystaan waa garta su-aasha ugu dambaysa dib u dhac intee leeg bay ku tahay arrintan iyo weerarkani dhismihii iyo isku dhafkii ciidamada ee ka socday deegaanadaas waxa weeyaan wa wa wa horta dee maaragtay sidaa la socoto halkan ciidamo badan baa lagu tababaray oo isku dhaf oo de haddaba meesha keliya maaragtay gobolada soomaaliya laga heli keliya ciidan isku dhaf oo federaalka iyo dowladda federaalka ciidankaas magaca hadda qaatay afurkii afartan iyo saddexaad runtii ciidanka hadda meesha ka joogay ciidanka hadda meesha maaragtay inta la geeyena de wada yareedo ciidanka intisamid waa ay joogaan wax maaragtay khasaaraha runtii ama loogu joojinaya hawa yaraatee ma jiraan oo aan kasii ahayn in lagu sii dhiirado oo runtii waa og tahay maalin dhaweed u badan ba halkan kasoo gelay oo gaadiid iyo nooc kasta la isugu jira nimankaasuna way og yihiin ciidankanna waa runtii waa ciidan isku filan ama federaal noqda kuwa maaragtay jubbaland ha noqda halkan jooga waxaan rajaynayaa maalmahan soo socda insha allah bidnillahi karim meelaha ay kasoo duuleen in loogu tegi doono haddii ilaah yidhahdo kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir seeraar maax oo u waramayey wariyaha v o a haarun macruuf